Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo dhammeeyay jaamacadaha dalka isla markaana shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen. Dhalinyaradan ayaa markii ay shaqo ku waayeen cilmigii ay ka barteen jaamacadaha, magaalada Beledweyne ka hirgeliyay goobo ganacsi oo u gaar ah, kuwaasi oo inta badan ku shaqeysta shiididda cabitaanada xilliga Ramadaanka si ay wax uga beddelaan qaabka ay u noolyihiin. Cumar Salaad Xuseen oo ka mid ah dhalinyaradaas ayaa Radio Beerlula uga warramay sida uu noloshiisa u maareeyo iyo waxyaabaha ku kalifay inuu ka shaqeeyo shaqadan.
waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne ee runtii aad ugu faraxsanahay ee maanta isoo booqato radio beerula ee waa kusoo dhaweynaa marka hore marka xigta waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne ee ganacsada yaryarka ah ee run ahaantii ganacsigayga marka laga tago axlayaab leh ee inaan ka mid ahay ee ardayda double baajka ah ee labada baaj haysto baaj management iyo baaj education haystaa haddana hadda ganacsatada ayaan ka mid ahay ee run ahaantii arrintaas waxaa keenaysa ee shaqo la-aanta ka jirta waddanka gaar ahaan gobolka ee markaan dhammeeyey labada faculty ee oo aan bartay ee waxaan raadiyey goobo aan u shaqo tago ama aan shaqo ka codsado ee dhowr sano oo isku dayay kadib waxaan go'aansaday in aan ganacsi yar iska abuurto ee shaqada hadda aan ku jiro aa ujeedid cabitaanlada ah ee cabitaan shiididda ah bishan ramadaan aan kusoo kordhiyey awal waxaan gadaya oo keliya bagaash iyo dharka dharkaa yar aan iibinayay marka haddana aadaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ee dadka ganacsatada magaalada beledweyne kuwa ganacsit ganacsatada yaryarka ee magaalada beledweyne ka shaqeeya run ahaantii ee, wax caqabad ah oo sidaa u weyn ma jiraan haddeer ee caqabad mar walba way jiri kartaa marka ganacsi lagu jiro ee, laakiin hadda aniga waxaa isdhihi karaa fursad weyn ayaan haystaa oo soo waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada waxaan aqaanaa sidii dadka loola macaamili lahaa qof waxbartay ayaan nahay ee, sidii dadka loo soo dhaweysan lahaa macaamiil badanna looga soo xiri lahaa ganacsiga ayaan aada u wa- u- u garanayaa marka waxaan isleeyahay hobbiga aan leeyahay wuxuu yahay in aan mustaqbalka noqon doono ganacsatada weyn aan ka mid noqon doono ee, oo aan maxay aheeday ee, suuqa suuq weyn aan samaysan doono oo oo bulshada ay ku xirmi doonaan ganacsigeyda baaqan u dirayo dhallinyarada soomaaliya ee gaar ahaan ba- magaalada beledweyne wuxuu yahay ee, qof walba oo wax bartay ee, kaarkiisa ama sh- certificate-ka uu haysto ee, keliya ma ahan in uu wax ku raadsado ee, waxaa la rabaa oo waxaa la rabaa waxaa ka mid ah in qofka uu asaga shaqo abuurto shakhsiyaddiisa gacantaada maal aqligaaga iyo maskaxdaada maal xirfad yeelo waxaad samaysataa ganacsi noocow doona ha noqdo ganacsiga meel hoosaa laga bilaaba mar walbo marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada beledweyne joogto ha noqdaan kuwo maankooda maala abuurto shaqooyin yaryar ee, shaqada marka yaraanta laga bilaabo ayay korortaa marka yaan la raadinin shaqo heer sare ah ee hala raadiyo shaqo heer dhexa ah ama heer hoosa laga bilaabo ilaa heer sarena la wado